walaal siday wax u dhaceen xalabtu waxaa dhacday shalay duhurkii marka lixda saaca dabaylo iyo barbado iswatabaa soo dhacay shalay doonihii gaadiidka badda saaraa si nabadaa ilaahay horta kusoo geliyey laakiin xalab biriga marka la dhigay ayaa birigii habeennimada bay la tagtay siximadii way burburtay lamama hayo iyo matoorkeedi iyo wixii shabaayaheedi mid kaleetana goon bay gelisay ilaa iminka waa la qodayaa iyadana waa laga soo saari waayo waa garta wax dadoo saarnaa mala sheegay ilaa iyo hadda wax dadoo saaraa ma jirin gaadiidka ceebtoo laabu ahaa wixii qalab ahana waa ku jiray matooradana way ku xiraayeen dadkii lahaa iyagu xaggee joogeen markaa dadkii lahaa meeshay joogeen birrigay taagnaayeen wahde habeennimada hadday soo geliyeen oo guryahooda u hoydeen waa garta marka e, hadda e, sidee waxyiin marka mala helay marka alaabtaas iyada
sixnadaha meeshii la dhigi jiray dhulkii la dhigi jiray baa la dhigay badda ayaa wakti ka timi ee meesha ay soo gaari jiray oo waxay timi meelo ka siyaadaha dhulkii la dhigi jiray bay soo dhaaftay saasa darteeda markaa sababtay inay maaragtay ay burburka ay keento tan labaad wax laga helo oo qalaba ma jiraanin waxa la helay jajabkoodii iyo waxoodii waa garta marka marka waxaa jira doonyo waaweyn oo iyaga martada dhignaa ee loo shaqaynayay iyagana gaadiid baa ku xiraa siximado sixmadii qaar way ka ka go-een oo waxa weye bad baa degtay badbay ku dhex jiraan weli ilaa iminkana hadda oo loomana gurman karo baraawiis baa u yaal wayna degsan yihiin kuwa wax gaareen waa jiraan oo iyagu matoorada iyo ka dhaceen oo doonyihii martada oo laaweyey waa garta ilaa iyo hadda wax dadoo wax ku noqday marka ee doonyaha laga yimaado ma jiraan
wax dadoo hadda wax noqday ma jiraan oo naloo sheegay intaan waraysanay sida bareedoo kaleeto olog iyo daamo tooxin mayro ilaa sagoolo ilaa baargaal intaa waa la hadalay wax dada oo wax noqday ama gaadiid hadda badda ku maqan oo lagu laayahay ma jiro laakiin kuwa marsooyinka jooga aada ugu dhiban dabayshuna aada iyo aad bay u xoogan tahay cirku waa mugdi wax waraca ma hayno gaadiidka xeebta yaa laftarkiisu badda way soo kurkaysaa oo hadda way soo gaaraysaa dubaana hadda waa laga qaadayaa meeshii oo laayeen
waa garta marka e, badda maxaa isbedeloo marka ku yimid e, sida caadiga ahaa ee aad ku aqoon intaasoo jirteen mitir bay kor u kacday xataa marsada waxa saar yaallaa arki mayso khibrad iyo dabayl iyo mawjad isbedel badan baa ku dhacay wax dada ama doonyo xilligan ku jira oo idiin muuqda ma jiraan doonihii waa joogaan annagu marsada hadda aan joogno oo aan joogno tooxin waxaa joogay toddoba doonyood baa marsada dhignaa wax hadda noo muuqdaa ma jiraan waa khibrad qam weeye wax lama arki karo inta xeebtaa kaliya unbaa arkaysaa iyagana telefoonadaan kala hadalay aada iyo aad bay u sheeganayaan maaragtay baraawiista dooniyo noo qaban waaye iyo marsho aan wax ararana male ma lamaba qaadi karo madaxa korna ma bixi karaan marka ilaahay baa badbaadinaya ilaahay baa khayr ka baryayna insha allah nabadgeli waa garta marka wax rooba uu heliyey ma jiraan marka dabeelahan
wax rooba oo weheliya ma jiraanin wax rooba oo hadda aan idhaahno intaan ka hor hayno roob baa ka daay ma jidho roob male waa dabayl duuban oo iska duulaysa marka xaaladahan oo kale e, horay ma u arki jirteen walaal horta way dhici jireen ee, dabaylo iyo roobab iswata dabaylana way dhici jireen laakiin tanoo kaleeto waxaa moodaa inay hadda ee dad yidhi labaatan sano ma ana arag baa dadku markaa odayaasha ah ee waaweynka ah oo soo jireenka aan la hadalnay ama aan waraysana lama sheegin waa dabayl hadda kolley ilaahay xaggiisa ka timi waa garta marka sidaan la soconno dadku inta badan waxay ku noolaayeen ee, dhinaca e, kalluumaysiga ama wax soo saarka badda marka e, hadda waa sida marka dhinaca e, shaqooyinkooda maxaa saameyn arrintan iyada ay ku keentay
walaal dee dadku gurturyoonkooda maalintii waxay kala soo bixi jireen badda hadday noqoto ee kalluumaysatada hadday noqoto kuwa badda quuso aragoostada iyo kalluun kalluunka sanaamida iyo sarbax iyo gurta hadday noqoto kuwa kalluunka soo gaata oo iyagu magaalada ka iibsada wax hadda shaqa taga ma jiraanin dadku ee, shaqa la-aan baa jidha oo hadda wax meel loo dhaqaaqo male waa la iska fadhiyaa dee dadkuna quturyoonkooda dee maalintii ay xaaladaas istaagto dee way istaagaysaa noloshoodii dee aad bay hoos ugu dhacay marka wax saansaan oo dadku ay xilligan badda mar kale ay shaqooyinkooda kusii wadanayaan ma idiin muuqdaa
maya maya maya badu waxaa hadda way soo siyaadaysaa saaka markuu waagu bariya haddeeda kasii siyaasan tahay oo siyaado haddaan kula hadlaayo dabaysha dhacaysa waad yaadaysaa meel dugsiga hadda taagnahay sidaas ay tahana haddana waxa weeyaan dabayshu waa qofku riixriixaysaa marka alxamdulilah insha allah ilahay baa isbedel khayr ka sugaynaa